الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الكل حلينا وانكسو جرني قيبه casharkan caawa iyo kolley waxaan filayaa haddee labada ka dambeeya waan filayaa intooda badan na waxa qaadan doonta uun dhulka iyo beeraha iyo kirayntooda la kireeyo bal xukunkood oo wixii dhulkala hadduu ruux kale kaba kireeyo bal kiradaasi haddii dee uu lacag kuba kiraynayo ama waxaan kaba soo bixin ku kiraynayo ama wixii ka soo baxayay qayb ka mida kuba kiraynayo bal taa axkaamaheed iyo wixii kuba tacalluqsanaa awana kolley baabkuu yar dheeraan doonaa walow xadiid aynu xalay soo bilownay waa jaabir bnu cabdillaahi xadiidkiisii oo dee intii badnayd ee casharka qaybtiisii dambeba ama baab inoogaba soo bilaabmay baabkii baabunahyi can muxaaqala xadiidkii kaba soo bilaabmay waayo xadiidkaasum baan soo haynay ayaa duruqdiisi weliba aada u badan ay noo socon doontaa marka bal waxaan isku yardaynaa baabku waa yar dheer yahay xadiidku waa dhowr xadiisun duruqdaa badan ee xadiidkaa jaabire xalayna qayb dhan aan soo aragnay iyo laba xadiis oo kale iyo duruqdood ee bal hortaynan baabka qaybtan horta isgaadhsiin karno waayo baabkan iyo kuwa ka dambeeya wixii kollay khulaaso keliya wada yeelanayaan axkaam keliya wada yeelanayaan wuxu uhi markaa musanifku maedee shaarixa tarjamada leh baabu kiraa'i lardi dhulka kirayntiisii waa dhulkii la beerayey weeye zarac ama dee nakhil iyo waxyaalo kirayntii la kiraynayey bal xukunkeedii buu baabkiisii yahay وxadaثnي أbو kاmir الجaxdري qال xadaثna xmاad yعnي بn زayd عan mdrn الwراq عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض xaggasan ka horta dadka waynu soo maray laakiin ninkan madar ibnu dahman alwaraaq la yidhaaho horena waan usoo aragnay meelo kooban buu kitaabka kaga jiraa intuna waa mutaabaca un waayo axaadiisa usuusha ah ee sideeda loo daliishado isaga kama wariyo waa nin kolley culimo kala duwane ay daciifiyaan weliba gaar ahaanna markuu cada ibn abi rabax oo imikaba uu ka warinayo laga warinayo waa daciifba waa la daciifiyaa xaafna xatira kaba cabira saduuq khada-iisu badan yahay laakiin culimo kala duwan baa daciifiya wuxuu usuu badaa markaas mutaabaco oo in dadka axaadiistooda ictibaar iyo mutaabaco iyo shaahid iyo loo qaatay laakiin sidooda kale aan dee xataa xadiidkoodu xasan iyo aanu noqonayn halkanna waa mutaabaca un waa xadiid duruqdii ayuu kaba mid yahay jaabir baa markaa wuxuu yidhi ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay nahaa wuu nahiyey can kiraa'i اlardi dhulka kirayntiisa waa nahiyey alfaadu way badnaan doonaan waxyaala dee kooban iyo wax ziyaada iyo kuwa tafsiil laho iyo bal umuuraan arki doonaa umuurana u wada bahan weeye isugeyn iyo jamcin riwaayaadka in bal markaa laysu wada geeyo waxaan la nahiyey muxuu yahay nahyigu maxaa ay tahay bal umuurahaas waa umuuro markaan in badan oo riwaayaadka ka mida carabka marino aan markaa mar yar eegi doono iyadoo nidhi casharkan iyo kaka dambeeya weliba ka kale qaybo kaba mida insha allahu tacaala ma kaleba way nala socon doonaan umuuruhu وxadaثna cبd بن حmaydi qال xadaثna mحamed بن الفضل laqbh cاarm whuwa abu النعman الsadusiy qal xadaثna mhdiي بن maymun qal xadaثna mdr الwراq عan cضاء عan jaaبir بn cabdالlahi qal anhu qaal bal xadiidka laftigiisa waan gaari doonaa waxa uu sheegay mحamed بن الفضل الsadusi waa kan sheekhaa dhigtay muslim baa hadalka leh magaciisa caarimba manaanaysiisa caarim la yidhaha magaciisa waa maxamed ibn lfadli dee kunyadiisuna abunucmaan weeye asadusiyuna waa nisbadii waa nin hiqa ah oo dee waxa weeyaan aada loogu kalsoonaa weeye oo dee fiicnaa laftigan caarimna waa laqab kollay u baxay alcaraamana waxaaba ay tahay waa ruuxa ama sharisulkhuluq iyo shareerka ruuxa sharka badan fasaadka badan ama dee ayaaba la idhaahaa laakiin waa nin saalixa calaamo kaba dheeraa ee laqabkana oon fiicnayn ayaa isaga laazimay ee isagu kaana baciidan can alcaraama waana nin hiqaah dee rag kale oo taakulao lamidi waxa jirto dee ninkan waxa weeyaan waxa weeye cabdulkariim addaal ay yidhaaheen dee marka hore malaa isagoo ambaday beri dare kuba ambaday ayuunbaa laqabkani raaco dee ruuxii maqlaa malaa wuxuu uqaadanayaa nin hallowsan inuu yahay iyo ninkada isna daciif oo jirhkiisa dee waa sidiisa u tabar daraa waana nin xadiid warinaya fulan adaciif markay noqotayna inuu daciif yaa loo qaadanayaa arrinkiina taamkama way ka duwan tahay waa nin siqaa rag saasa oo balla ay dee alaqabyo ka duwan waxa ay kuba sifoobeen uu laazimay baa jira eh bal waxa weeya ninkan caraamo waa ka dheeraa oo macnaha alcaarim ama caarim asharis oo kale iyo asharir iyo waxyaalaha laguba fasira ama alcaraama alfasaadba weeyaan haddaba ninkaas wuxuu yihi markaa jaabir ibn cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man kaanat lahu ninkay u sugnaatay ardun dhul ninka leh falyasracha dhulkiisa ha beerto fain lam yasracha isagu haddaanu beeranahayn oo dee ama waa ka maarmayo ama waanu haleelahaynba falyusrichaa akhaahu falyusrichaa macnaa ha siiyo ha uga yeelo masraco iyo meel la beerto akhaahu walaalkiisii muslimka ah ruux kaloo dee kaa muslimka ah si uu ugu intifaaco uga faa'iidaysto ha ugu samaafalo ha ugu ixsaan falo yasracahaa ya-du way fadxisantah waa min azarc fa isagii ha beerta weeye ya-da dambena way damisantahy falyusrichahaa iyo dee waa min alisraac oo macnaha yajcala yajcal lahu masracatan ha ka dhigto mid beeranayo weeyo isagii ha beersiiyo ha ka dhigto mid beeranayo ha siiyo si uu beerto isagoon waxba ka qaadanahayn isagoo caariyeynaya taa raqab dee markaas si ugu intifaaco uguna ixsaan falayaan akhaahuna waa kii islaamnimo ugu walaalaha de hadduu walaalkiisii la dhashay yahayna waa soo de kaasi waa soo gelin xadaثana alxakam bnu musa qaala xadaثana hiqlun yacni bna ziyaadi can اlawsaaciyi can caطaءin can jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal taraajimaanta kolay saa uguma joogsan doono dadkana ma arko nin cusub hiql bnu ziyaadna waa nin siqa ahaa waana kaatibkii awsaaci awsaaci ninkii wuxuu qori jiray iqli waa laqab magaciisa maxamedna way yidhaaheen cabdullaahina way yidhaaheen be bal waa laqabkiisaasoo aada ugu loogu yaqaano liqil ibnu ziyaada laakiin waa kaatibulawsaaci waana nin hiqaan wuxuu uhi jaabir ibni cabdillaahi qaal kaana lirijaalin rag waxa u sugnaa fuduulun dheeraad fuduulu may araadiina dhulal ziyaado ah ayaa u sugnaada fuduul jamcu fadlin weeye fadlina bimacnaa waa ziyaadada un ama waa waxa zaa'idka ah haddaba dhul iyaga dee ka badan xaajadoodii oo markaa aanay beeranahayn ayay lahaayeen raggaasoo min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid ahaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi man kaanat lahu ninka isaga u sugnaatay fadlu ardin dhul ziyaadadii oo dhul dheeraada ninka haysta falyasrachahaa ha zarcado isagu aw amase liyamnaxa ha siiya akhaahu walaalkii oo dee si walaalkiisa muslimkii ugu intifaaco u beerto kale daanu isagu beeranahay fain abaa hadduu diido oo iska diido dee inuu siiyo muqaabil la-aan diido falyumsik ardahu dhulkiisa ha iska haysto falyumsik ardahu dhulkiisa ha haysto وxadثnي محamed بن ناaفع محamed بن xاatim qال xadثna mعل بن منصوuرi الrاaزي qال xadثna khالd khالd waa ninkii khالد بن cabdاللahi الطaحاn weeye imaamkii macruفka ahaa qال أخbarana الشhaybاnي shaybanina waa dee waxa weeye waa abu سlayman adigu fayrus الshaybاni m taas سlayman بn ami abi سlayman fayrus الshaybاni horeynuu soo marino صغاar taaبicيin عن بkayr بن الأkنaص عن cضاء عن jاaبir بن cabdاللahi qال أنه qاal نahىa uu nahyeeyey rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay an yuؤkada in la qaato liلأrضi dhulkii أjrun waa dhulkaa la beeranaya dad kale uu ruuxu de ay beeranayaan أjrun ujro aw xadun ama نaصiib macnaha waa wax dee muqaabilahoo dee lagu kirayo in lagaba qaato uu nahye axaadiisu way noo socotaa welina khulaasade axkaamteedii maynaan gaadhin iyo isugeynteeda xadaثna بن نmayr qaala xadaثna abi qaala xadaثna cabdالmلك cabdالmلك بn abi سulayman oo abu سulayman kaa samaysare la idhah de wadna isagana sqaaru taabiciin aynu hore usoo maray can caضaءi can jaabirin qaala anahu qaal qaala rasuulu الlahi slى الlaهu عalayه wasalam man kanat lahu arض falyazracha ha beerto fain lam yastadic haddaanu karin an yazracaha inuu beerto wacajaza canha uu ka caajiso falyamnaxa ha siiyo akhaahu walaalkiisa almuslima muslimkaa walaa yu-aajirha ayaanu kirayn iyahu isaga ayaanu ka kirayn ha siiyo ha ku intifaaco ee dhulkii isaga iska leh maha dhulkii ha siiye waa dee icaaro ahaan iyo maniixo ahaan si uu bal matalan waxa uu ka beeranaya ugu intifaaco وxadaثna شhaybاn بن فaruka qaala xadaثna hmaam qaala hmaam ibn yaحya alcawdi weeye waana dadka dabaqadii atbaacu taabiciintii dee waa kuwoodii ugu roonroonaa qaala wuxuu ihi hmaam sa'la uu weydiiyey sulaymaan bnu muusى sulaymaan ibnu muusى caضاءa caضاء bn abi rabax buu weydiiyo faqaala wuxuu yihi أxadaثaka jaabirun أxadaثaka ma waxa kuu waramay jaabiru bnu xadaثaka me miyuu kugu waramay jaabir bnu cabdالlaahi oo miyuu kugu waramay ana الnabiya slى الlahu عalayه wasalama qaala inuu yihi man kanat lahu ardu ninkii dhul u sugnaa ee isagu dhul leh waa dhulkaa dee la beerto falyazracha beerta dhulkiisii aw liyusrcha ama ha ka dhiga mid beeranayo dee ha siiya weeye si uu beerta akhaahu walaalkiisii muslimkaah walaa yukriha ayaanu kiraynin taas miyaa inuu rasuulkii ilaahay yidhi jaabir aad ka maqasho kuugu warramay cadaa ibnu abi rabax baa lagu odhanayaa sulaymaan ibnu muuse odhanaya qaala wuxuu yidhi nacam haa oo waa iigu warramaysaa jaabiroon xadiidku waa xadiidkaa keliya un duruqdiisii alfaadahooda kala badan ruwaaddii ka kala warinayay bal jaabir iyo cadaa iyana way kala duwan yihiinuun bal halkan ninkan cadaa ibnu abi rabax weydiiyeyna sulaymaan ibnu muuse waa nin reer bani umaye ahaa ama quraysha oo faqiiha walow xadiidkiisa ay yidhaahaan bacda liin amad yar se axaadiisa xoogaay uu la gooni noqday oo barhkood ay hoos ugu yar dhigaan martabadiisa jirtee waa nin faqiiha muqadimadiina kitaabka waynu kuga soo maray kollay imaamkii weynaaye mizi oo kale kitaabkiisa tahdiibulkamaal xaafid ibnu xajar isna kitaabka kusoo gaabiyey tahdiibu tahdiib oo kale walow taqriibtaasi kama muuqato ramsiga muslimun buu siiyee ayaa waxay iyagu kuba tagaan sulaymaan ibnu muusa inuu muslim bukhaari lama laha ee muslim wax ka wariyey laakiin muqadimada uu kaga wariyey muqadimada inuu wax kaga wariyey halkana imaka waan haynaayo waa kan ku sugan waana sa yidhaahaan iyada taqriib ramsigun baa kuba sugan walow qolooyinkan taxriiru taqriib leh ay haamishka ku qabteen inamaa kharaja lahu muslimun fi lmuqadima iyaguna waa saan dee tahdiib labadii tahdiib dhacday waa labadaa imaam ee ee marka la eego cilmigan taraajimti iyo taasna dadka loogu intifaac badaya kutubtooda khaasatan dee waa iyagu ahbaa ama dee labada buurood ee xagga xifdiga sheekhan waxa weya sheekh maxamed cali aadam kitaabkiisan albaxr lmuxiid ee muqadimada markuu ama halkaa marayo sidooda ayuu kuba tagaa u yidhaahaa waa kaasoo way kaba wariyeen oo muqadimadun bay kaga wariyeen laakiin halkan markuu soo gaadhay ee uu halkana arkay ayaa wuxuu yidhahaa muqadimada haamishku ku yidhaha muqadimada iyaga taqriibna uu raaciyaa laakiin taqriib kaba muuqato taasi inuu xaafid ku yidhi muqadimaduu kaba wariyay ramsigunbaa kuba sugane laakiin uu israaciyaa labada kitaabe xaafid iyo kaa taadiibe iyagaan taqriibtaye laakiin sababku waxa weeye muslimiin anu halkaasun kaga warine halkan uu kaga wariye saasuu yidhaha waa sawaabo dee saa ay yidhaaheenna labadaa imaam waa waham ama waa khada waa sida uu kaba cabiro imaka hadduu imaka sanadka inoogu sugan yahay waa sax oo muqadimadii meel aan ahayn baan haynaayo markaa wax dhaafay bay noqonaysaa labadaa imaam laakiin walow sheekhu sidaa yidhi xafidahu llah se i muuqata waa inay sawaab qowlkoodu yahay labadaa imaam qowlkoodu oo kolley waa laba qowl oo aada u miisaan laho dhib yaraan aan horta dee in wax cad mooyaane wixii lagu khilaafaa wax cad ay noqoto san u leeyahay qowlkooda ii muuqdo walow saa sheekhu leeyahay waxaa weeye hamaam waa dadkii cadaa wax ka wariyuu ka mid yahay sanadka ninku ka mid ma aha waa ka baxsan yahay oo waxa weeye sanadkii xadiidkii waxa weeye shaybaan ibnu farrukh hamaam ba cadaa waa la weydiiyo su-aasha uu weeye sulaymaan uu weydiiye laakiin hamaam uu fadhiyaayo hamaam imka xadiidka sulaymaan kama warinayo hamaam wuxuu ka warinayaa cadaa cadaana jaabir buu kaba warinaya laakiin xadiidka waxaa soo saaray su-aashaas sulaymaan oo cadaa weydiiyey iyo usuulkunbaa soo saaro de marka uu ruux matni xadiidkuba sugan yahay ama dikri uu ku leeyahay kuwa horaba oan soo maroon leenahay muslim halkan dikri unbay ku leeyihiin riwaayo kuma laho kale sida marwan ibnulxakam iyo aan lahayn dikri unbuu ku leeyahay riwaayo kuma laha marka arrinku kol haddii hamaamna asxaabtii cadaa kaba mid yahay meeshiina uu joogay arrinku su-aashii unu ahaa sanadkii hamaam can cadaa can jaabir buu noqonayaayo kol hadduu sanadkii uu markaa waa ka baxsanaan karaa matiga xadiidku la socon karaa ama dikri ninla un weeyo iyada markaa taa la idhaaho dee riwaayo kaloo soo korodho tii muqadimada dhaafsani ma jirayso allahuma waxay saasi ahaan lahayd oo qowlkoodu waham ahaan laha haddii imaka hamaam sulaymaan ka warinayo sulaymaanna cadaa ka warinayo cadaana jaabir oo uu sanadkii qeyb kamida yahay imakagamana daahira taas oo waxa ii muuqata bal inuu sida haddii labadaa imaam yidhaahayn arrintu ay tahay uno halkani wax soo kordhay aanay noqonahayn macnaha xadiidku laakiin waa inoo socdaa xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna sufyaan can camri sufyaan waa ina cuyeyno camrna waa ina dinaar can jaabirin ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nahaa waa nahiyey can اlmukhaabarati mukhaabaradii uu nahiyey kale waa xadiidka duruqdiisii un oo mukhabaradiina xalayta ayaynu bal wax ka soo yar taabanay oo musaaraco iyo mukhaabaro wata nidhi shaaficiyadu way kala farqiyaanoo musaaracadana horta wad kastaa waxa weeyaanun waa ruux baa dhulkiisii ruux kale u dhiibaya beertii ulaha ruuxaa kalaa beeranaya wixii ka soo baxay dee isagaa ka shaqaynaya oo beeranaya waxaa markaasna heshiisku uu noqonayaa waxaa ka soo baxaya qeyb ka mid oo ninkii dhulka lahaa yeesho dhulkii wuxuu kaga kelaya wuxuu ka beeran doono wax kaba mida labadaba oo taase eetay ku kala farqiyaan iyagu barhkood weliba intooda badan musaaracadana bedriga ama waxaan dhulka lagu beerayo ninka dhul kale ayaa bixinaya ninkiina waa ka shaqaynaya hadhowna wixii bay dee si ay ugu heshiyeen u kala qaadanayaan mukhaabaradana waxay idhahaan shaaficiyada agteeda sheegaya waa qowl say dee intooda ama jumhuuru shaaficiya ay idhaahaan mukhaabaradas ninkii dhulkii caddaa unbuu u dhiibayaa uu siinayaa oo debel markaa isagaa la imanaya wixii lagu shineynaya ama lagu beerayay isagaana ka shaqaynaya ruuxii kan dee musaaracadii bal matalan hadhowna dee wixii lagu heshiiyey ayaa la kala qaadanaya bal intaasay bedriga ayuunbay kolla malik alard ayaa bixinaya waa musaaracada kolla dee waa ninkan isagu dhulkii kaba shaqaynaya taasi way jirtaa bacd shaaficiya iyo jamaaca min ahliluqa sidan xalayba soo sheegnayna dawna uu horreysiiyey raximah llahu tacaala isku midun bay ka dhigaan mukhaabara iyo musaaraco waa mucaamaladan ruuxii uu kula mucaamaloonayo ruux kale dhulkiisii waxaan ka soo baxaya qeyb kaba mida ruuxani waa ka shaqaynaya hadhowna isaga wuxuu helaya oo wixii ka soo baxay qeyb kaba mida taasba weeye bal markaa mukhaabaradii dee waana kan ahaa yaanu ka kirayna waa nooc kire laakiin maxaa lagu kireeya waa wixii ka soo baxaya wax kaba mida mukhaabaradii axaadiisteeda iyo musaaqaadkana wayda weeyadma ama dee halkii baab dhan buu musaaqaad uba dhigan doonaa musaaracad iyo waxyaalahaasna waan arki doonaa waana wax inoo socdo oo casharo isdaba socdo weeye وxadaثnي xajaaج بن شhaacir qaala xadaثna cubayd لlahi بn cabdالmajid qaala xadaثna salim bnu xayaana qaala xadaثna saciid bnu minan labadan xalay waati aynu soo aragnay qaala wuxuu ihi saciid ibnu mino horanaynu xalay kunyadiisa iyo nisbadiisaba usoo aragnay samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu xaaluu ku qowlayo ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man kaana lahu ruuxuu u sugnaaday fadlu ardin dhul ziyaado ah oo falyazracha haddee dhulkiisa ha beerto aw liyusrica akhaahu amase walaalkii ha ka dhigo mid beeranayo oo ha beersiiyo walaalkii oo dee bacna ha siiyo si walaalkii u beerto walaa tabiicuuha ha iibinina maxaa ha iibinina ay tahay faqultu lisaciidin saliim ibnu xayaan baa leh waxaan ku idhi saciid maa qowluhu walaa tabiicuuha maxaa qowlkiisanu yihi walaa tabiicuuha macnihiisu yahay yacni lkiraa yacni lkiraa maha kirayninii u ujeedaa de ruuxii dhulkiisii waa iska iibin karaa faru kaba qaadi karaa ruux kale waa ka iibsan karaaye maha kiraynina miyaa qaala wuxuu nacamaha iibka halkani maaha iibkii raqaba la iibinaye waa iyadoo dee waxa weeyaan ruuxii dhulkii la loo dhiibo si ugu shaqaysto u beerto waxna laga qaadanayo ama wax ka soo baxaya ha noqoto ama wax kale laftigu labadiiba waa shamlinaya xadaثna أحmed بن yuنuس qال xadaثna زhayr qال xadaثna أbu زbayr عan jaaبiri qaaل kuna نukhaabir عalى cahdi rasuuli الlahi صلى الlaه عalيه وasلم axaadiista waxaan sii raacinaynaa waxyaalaha inoo soo yar kordhaya axaadiistii inoo sii fasiraya nahyigu wuxuu yahayna inoo sii cadaynaya ama wax nahyiga keenay marka wuxu uhi rasuulka ilaahi waqtigiisi baan mukhaabaradan waa mucaamaladan dee dhulkii lagula mucaamaloonayo shaksi kaloo kaba shaqaynaya ayaanu laba ibanaynay fa nusiibu dee dadkii dhulka lahaaba waayoye waanu asiibeynayo min alqasriyi wa min kada min alqasriyi qasriga ayaan wax kaba asiibeynay alqasrina suu imika halkan sharaxa inooguma sugan uu sheekhu inooguma sharxayo qasrigu waa walow dee qusaarana uu soo naqliyay barhkood bal matalan iyada aan san imika dabdigan alqibdiya oo kale weeye ee taasna aan sabab kuba dabdina kuba dabdiyay iyadoo la ism maqsuura lagaba dhige wuxuu adigu macnihii soo leeyahay alqasriyuna waa dabdigooda u badan ma baqiya min alxabbi fi sumbuli bacda diyaas qusaarana waa la yidhaahaa buu leeyahay ujeedada marka lasoo gooyo zaracii la gooyo sabuulkii iyo dee sumbulkiisii lasoo wada gooyo eela tume ee bal wixii dee xubuubtii laga soo saarayo sumbulkii wixii bacda diyaas ama tumidaa dabadeed ku hadho weli in sumbulkii ama sabuulkii kuba jireen ka go-in taas baa alqasriyu la ydhaah marka waxaa macnuhuna yahay kaasaan asiiminaiyo waminkada iyo waxa wixii halkan waa la ibhaamiyey way inoo soo socotaaye waa shuruud faasiday laba imanayeen waana waxaa nahyiga noocana keentay ama mukhaabarada iyo musaaracada nahyigeeda tan kuba xambaarayna weeye ee aan kuba fasirayno waa axaadiista yar dee tafsiir ziyaadi ay nooguma sugan tahay ruuxii dhulka lahaa ruux kaluu dhulkii u dhiibayaa markaasaa muxuu kula heshiinayaa meelo mucayana wixii ka soo baxaya waminkadaadan saa ka soo qaado meelahan biyo mareenka ah ama saaqiyadii dee beletanan biyaa usoo qaadaysae laguba waraabinayey masracadii lagu waraabinayey intaa biyaa ku dhow wixii kaba baxa taasoo kaleu odhanaya wixii halkaa ka baxa anigaa leh qadcooyinka qaarkood ama meelo qaarkood buu odhanaya intaa wixii ka baxa adaale adna intaasaad leedahay waxaa kaloo uu dee matalan ay shardiyayeyba bal isagoo hadda wixii kala qaadanayo waxyaalo kala qaadanaya haddana markaa diyaaska ama dee waqtigaa dee wixii la tumaya ama taas oo kale wixii ku hadha sumbulka oo kale iyada taasna inuu yeelanayo meelo gaarkoodna inuu yeelan hadduu doona ay sulus kale iyo rubc kaliya ay uba dheeraanayaan jadaawusha iyo wixii kaba baxaya saas maadiyaadka saa alfaado inoo wada dambeeyo badhna casharka inoogu jiraan badhna ka dambeeya ay kuma jiraan inahaasuu shardiyayay waana shardi faasidoo maxaa dhacaysa sida inoo dambaysa casharka maaha ka dambeeyo kuba imanaysa inay intan uu isagu shardi uhi intaa wixii ka baxa anigaa leh adiguna intaa wixii ka baxaad leedahay ninkiina isagaa de ilaa intay beertu baxayso ku dadaalaya oo ka shaqaynaya ayaa waxaaba dhacaysay inay intiisuun baxdo intii kale ay bado kolkol intii kale intay baxaan tiisani ay bixiba weydo hadhow qarad weyn iyo jahaalo weyn baa kuba sugan oo dee layskuma qabsanayo tii baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh manciyey bal waana imika tafsiirada inoo soo yar kordhaya waxna way inoo dambeeyaan ee xadiidkan macnihiisa nahyigan imika mutlaqeen meelo arkayno inoo caddaynayo inoo bayaaminayo dee waa xadiid keliya duruqdiisii markaa isagaa qayba qaarkoodna waa qaybaha ijmaalku uu ku sugan yahay ama dee mutlaqa uuna kuwana tafsiirkiibaa la socdaiyo bayaankii iyo wixii nahyiga keenay ayaa laba socda bal taasaa wuxuu leeyahay anagu markaas saasaa dhacaysay fanusiibu min alqasriyi wamin kada faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man kaanat lahu ardu ninkii dhul uu sugnaaday falyasricha dhulka ha beerto aw falyuxriha waa halkii yusrichaadi oo kale oo xarasa alardana dhulkii buu qotay weeye axrasahuna waa ruux kalu ka dhiga mid qodanayo dhulkiio uu siiyey falyuxri aw falyuxrisa akhaahu walaalkii ha ka dhigo mid qodanayo walaalkii hasiya si uu qoto wailaa haddii aanu taa yeelahayn weeye oo waa intii shardiyada ahayd oo laadii naafiyada ahayd laguba idqaamay dee ficlu shardigiina waa xadfan yahay oo macnuhu muxuu noqonaya waa in lam yafcal weeye haddaanu arrinkaa lasoo sheegay aanu yeelin oo de ama aanu beeran isagiina aanu siinin falyadaca dee faraha kama qaado sidaha kuma daayo lakin yaanu karaynin wey xadaثnي abu الظاhir وaحmed بن عيسى جamيعا عan iبn وhbin qaala wuxuu yihi iبn عيسى labadoodii baa xadaثna cabdاللahi بn وhbin kale waxaa laga yaaba can iبn وhbin inuu ku gaabsaday qaala xadaثnي هisham بن sacdi أna aba زbayr aba زubayr الmakiya xadaثahu أba زubayr baa هisham بن sacd waramo qaala wuxuu yihi samictu jaabir بna cabdاللaahi yaqulu jaabir بn cabdالlaahi baan maqlay xaaluu ku qowlayo kaana kunaa waxaanu ahayn fii zamaani rasuulillaahi salى اllahu عalayه wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaa waxaan ahayn na'kudu kuwa qaato oo alarda dhulka waxaanu ku qaadanaynay bihuluثi hulus baanu kuba qaadanaynay aw rubci oo ujeeddada waa wixii ka soo baxaya saddex meelood meel ahaan aw rubici ama saddex meelood afar meelood meel ahaan baanu kuba qaadanaynay bilmadiyaati bilmadiyaanaati way iyo ama waxaabanu kunaa naakuduha waxaanu ku qaadanaynay bilmadiyaanaati waa meelahan saaqiyadaa ama meelaha ay biyuhu maraan waa hareeraheeda wixii kaba soo baxayay taas baanu kuba qaadanaynay oo waa ruuxii isagu lahaabaa shardiyayay wixii meelaha biyaha ku dhow dee ay kaba baxa ee inta badan biyuhu ay gaadhayaan inuu isagu yeesho kii kalena dhulkii kala yeesho ma'diyaanaadna daalku uu kasirsan yahay inta badan si ay kuba dabdiyaan barhkood baa ruwaadda qaarkood bay daalkoo la fadxiya fii kayri muslim kaga soo naqliyeen laakiin waa taasoo waxay leeyihin waa masaayilu miya waa meelaha ay biyuhu maraan ama maa yabutu calaa xaafatay masiilmaa halkaa biyuhu marayaan hareeraheeda waxa kaba baxaya taas baa la yidhi ama saaqiyada hareerade laakiin waa lafdi mucaraba uun lafdi carabiya maahe waa lafdi lasoo tacriibiyey oo aan carabi ahayn isagu waa meelaha way noo dambaysaayo jadaawisha iyo ama rabiicyada iyo maangadyada iyo saaqadyadihii waxyaalaha caynkaasa ay noo dambeeya meelaha meelaha ku dhow ee biyuu inta badan gaadhayaane dee wixii hagaag bay biyuu gaadhayaan ayuu isagu shardiyayay wixii ka baxaya inuu yeesho waana shardi faasidaba taasaanu kuba qaadanaynin oo markaa macnuhu noqdo bal kii dhulka qaadanayee doonayay inuu beerteen dhulka lahayn ayaa wuxuu kula heshiinayeyba kuwixii sulus oo kale ama rubuc inuu siiyo kii dhulka lahaa iyo waxyaalahan kaleu isagu gaar uba shardiyanayo meelahaasi biyaha kaba dhow ee biyuhu saaqyadaha ay marayaan hareeraheeda iyo ama meelaha biyuhu adigu ay maraan hareerihiisa wixii kaba baxay inuu isagu yeesho dee waana kolley waxaa dhacaysay way noo dambaysaa inaanay qaybtani baxdo qaybtana aanay bixin oo wixii qarar weyn baa ku sugan faqaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa kacay fii dalika wa fii sha'ni dalika isagoo kaba hadlayo faqaala wuxuu yidhi man kaanat lahu ruuxa isaga u sugnaata ardun lul falyazracha dhulkiisa ha beerto fain lam yazracha haddaanu beeran falyamnaxa akhaahu walaalkii ha siiyo fain lam yamnaxa akhaahu walaalkii haddaanu siin falyumsika dee hadduu taa kalena diido ha iska haysto laakiin waxaan kale iskaba daaya xadaثna mحamed بn musanى qaala xadaثna yaحya بn xamadi qaala xadaثna abu cawaanata can sulaymana qaala xadaثna abu sufyaana can jaabiri qaala anahu qaal wuxuu yihi jaabir bn cabdالlaahi samictu الnabiya slى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaaluu ku qowlayo man kaanat lahu ruuxa isaga u sugnaatay ardu dhul falyahabha ha siiyo waa cid kale aw liyucirha waxaa la arkaa shak min araawi ay tahay macno keliya ay leedahay oo isagu haddaanu beeranayn ciddii kale ee beeranaysay icaare ahaan ha uba siiyo waxadaثanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana abuljawaabi qaala xadaثana camaaru bnu rusayqin can alacmashi bihada اlisnaadi eeg abu cawaana markii hore sulaymaanku ka warinayo acmash buu aha waa sulaymaan ibnu mihraan imikana waa kan oo halkii laqabkiisii baa laynoo sheegay markii horena magaciisii waa acmash markii hore waxaa kaba wariyey abu cawaana ka wariyey imika sanad kale ayaa muslim dariiqan kuba wariyey in abu sufyaan iyo jaabir way halkaa horeba way ku sugayiin halkana way kuba sugayiin abuljawaabkana jawaab ibn alaxwas ayaaba la yidhaahaa mn taasoo magaciisa waa tan me abujawaab axwas ibnu jawaab jawaab waa magacii aabihii alaxwasna magaciisaaba la yidhaah horaynu usoo aragnay camaar ibnu rusuqo isna abulaxwasun la yidhahna horaynu usoo aragnay ayaa acmash kaba warinaya bihada isnaadna waa can abi sufyaan can jaabirin hayra anahu qaala lakiin muxuu yihi halkan falyahabaha aw liyucirhaa lafdka aan kusoo aragnay ta hore falyazirca ha seercado aw falyuzrichaa rajulan dee hibadii baa taa ahayd icaaradii baa taa ahayd nin kale ee ha ka dhigto mid beeranayo ha siiyo وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadثna بن وهب qال أخبرnي cمر هو بن الxاrث أنa bukayr و bukayr بن cabdاللahi بن أshaj aynu marar kala duwan soo aragno صغاar الtaaبiciin ah xadaثahu waa u waramay oo wuxuu ugu waramay de cمr بن الxاrث waxaanu ugu waramay أنa cabdاللahi بن أbي سلمةa xadaثahu cabdاللahi بن أbي سلمةa almajishun ninkii la odhanayay weeye waana nin taabici oo taabici dhexa ah oo ثiqa ayaa u waramay an nucmaan ibn abi cayaashin nucmaan ibn abi cayaashna waa nin taabiciyo bal isaga dabaqa ka yar yaro waxaaba la odhan kara waa min baabi riwaayat markaasi akaabir can ilasaaqir waayo ka horena saaliso xaafid ka dhiga nucmaanna wuxuu ka dhigaa raabice waa nin dee isaguna ansaaro reer bani zureyqa oo horena aynu kitaabka ugu soo aragnay bal ninkaa nucmaan ibn abi cayaash ayaa can jaabir ibni cabdillaahi ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam naha waa nahyey can kiraa'i ilardi dhulka kiradiisa qaala bukayru bukayr baa wuxuu uhi mucallaq maahe sanadkii waa mawsuul oo sanadkii intii horena halkan way taalaa laakiin waa dariiq kaloon jaabir ahayne waxadathanii naaficu naafic baa wuxuu iigu warramay annahu samica ibna cumara yaquulu inuu ibnu cumar maqlay xalu ku qowlayo kunaa nukri waanu ahay waxaanu ahayn kuwa kireeye ardanaa dhulka iyaga waanu kirayn jirnay musaaracaan oo mukhaabaray kuba kirayn jireen uma taraknaa dalika kiradii aan dhulka kiraynaynay baanu iska daynay xiina samicnaa markaan maqalay xadiida raafic ibni khadiijin waa xadiid inoo dambeeyo raafic ibnu khadiij oo uu leeyahy rasuulka ilaahay baa nahaya dhulka insaan lagu kireeyo markaan awl hore waanu isticmaali jirnay laakiin waa isagu weliba saas aada malaha ugumu kalsoonay nahyigu inuu taa ahaa waayo waktigan si uu maqlay arrinkan isagoo waktigii rasuulka ilaahay la iman jiray taa abibakar iyo cumar iyo cuثmaan ilaa mucaawiya lasoo gaadhiyay khilaafadiisa dhammaadkeed waa lixdankii hijradiiyo meelaha ama akhiradii un ama sagaal iyo kontonkii iyo lasoo gaadhayay ayuu markaas way isticmaali jire wey markaasay maqleenba waana inoo dambaysa adi markaasuu iska daayey markaasaa wuxuu hi xiina samicnaa xadiida raafic ibn khadiijin raafic ibn khadiij xadiidkiisuna u inoo soo socdaa وxadثna yaحya بن yaحya qal aخbarana abu khaysmةa can abi zubayri can jaabirin waa xadiidkii jaabirun baan wadnaa xalayna isaga qeyb dhan oo casharka qeybtiisii dambaha ama baabkii dambe oo dhan bo isagun buu ahay qaala nahaa rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam can bayc اlardi dhulka iibitaankiisa albaydaai can sanatayni laba sanadood la iibiya w ثalaaثan saddex sanadood kolley albaydaa dhulka cadi waa dhulka aan qarsi iyo zarciyo lahayn de waxaana dee bal adigu laakiin malaa dee dhum-aan may wada cadayna kolley wuxun baa ku yaalay waxaan dee ah waxaan nahyigu kuba yimi in laba iibiyo ee asalka alard albaydaa waa lati laa qarsa fiiha walaa zarc ta aan dhir ku taagaana aanay jirin oo dee ama timir iyo wax lamid ah waxyaalihii basaatiin iyo zarcna aan lahayn taas baa dhulka cad laba yidhaahaa ee iyada iibitaankeeduna waaba kirayntan la kiraynayo waa ti aynu soo maray iyadoo saciid unumiina la weydiiyo iibka muxuu uga jeedaa ma kiradu uga jeedaayo ha uu yidhi xadiidka waa ti aynu soo maray xadiidkan jaabirun buu ahaa laakiin xalaytaynu soo aragnay ama baycu siniin oo kale ama almucaawama waa sanado midhihii baxayay beertii laba iibiyo dhirtii nafteedii baa midhaheedii la iibinaya sanada la iibinaya tanna waatay kuba fasireen waana inoo dambaysaayo marka haddaan taa kuba fasirno dee maaha dhul wada caddaan maahay kolley wuxun baa kuba yaalay waayo waa kan lafdi kale وxadثna سacيid بن maنصuuri وabubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزahيr بn xrbi qaaluu xadثna سfyaan بn cuyaynaةa can xumaydin اأcraji xumayd بn qays oo nin qaari ana u ahaa horaynu usoo aragnay عن سليمان بن عتيق عن جابر قال أنه قال نهى النبي سليمان kنi kolley malaa ilaa saddex xadiiث buu kitaabkeena ku leeyahay oo adugu midi aanu mala dheerayn ba adugu laba laba dambeeya kan buu kuba leeyahay عan jaabirin qaala naha nabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuu nahiyey can bayci siniina waa sanada iibkoodii oo waa adugu midhihii baxayay oo beertan wixii kasoo baxaya sanada la sii iibiyo lacagteedii lasii qaato wa fii riwaayati bn abi shaybata waabakan can bayci samari midhaha iibitaankoodii siniina sanado waa mucaawamadii aynu soo marray beecu siniin baan soo marray ruuxu dhirtiisan uu leeyahay bu wixii kasoo baxayuu sanad iyo laba iyo saddex iyo sii iibinaya inay bixiya in kalena war looma hayo rasuulka ilaahi taa waa nahayay nahyiguna waa litaxriimun bal iyadoo xadiisi jaabir dambeeyo ayuu xadiis abu hurayre oo de malaa tartiibtu waxay ahayd lafti baa inoo dambeeya jaabir weli mid baa inoo dambeeya ka harhsan inuu kaas xaggan hore soo mariye laakiin tartiibtii kitaabkaasana xadiis abu hurayre uu sheegay kii jaabir buu ku xigsiiyey haddana xadiis abu hurayra oo dee kii hore uuna ayuu dariiqiisii ama duruqdiisii qaarkood buu laabnay waa dariiq keliba uu leh intaanu xadiidka abu saciid gaadhin bal markaa xadiidka jaabir markan gaadhno ayaa waxoogaa yar joogsan doonaa xadiisyada abu hurayre iyo abu saciidna waa lamidune xdثna xasن بن عaliي الxulwaniy qaala xadaثna abu twbata raبيع بن naafiع wey bukhaarي xadiidka waa wariyeen lakiin mucalaqnimu ku wariyo halkaasuu ka qaaday abu tawbu kaba qaadeen qaala xadaثna muعaawiyaةa عan yaحya بn abi kaثيiri عan abi سlمةa بn cabdالرaحman عan abi hurayrata abu mucaawiyana waa dee mucaawiya salam بn abi salam taasaynu hore marar kala duwan usoo marnay weeye abu mucaawiyahani maha abu mucaawiya maxamed bnu qasim acmash wax kaba horre kaasi kun yahayde can abi salamata bni cabdiraxman can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man kaanat lahu ardu ninkii uu sugnaaday falyazracha ha beerto aw liyamnaxa akhaahu ama walaalkii ha siiyo fain abaa hadduu iska diido falyumsik ardahu xadiiskii jaabir intaynu kuba soo marnay un weeye dariiqii ka dambeeyey ee bal imanka eg aniga xitaa hal kun iyo shan boqol iyo afar iyo afartan inaan marayno kitaab kala barhkii oo dhaafnay bal matalan haddana wuxuu dib ugu noqday kun iyo shan boqol iyo lix iyo soddon waayo xadiidka jaabir baa raqamkiisu ka ahaa xadaثna xasan alxulwaniy qaala xadaثna abu tawbata qaala xadaثna mucaawiyatu عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى بل نكن يزيد بن نعيم يحيى بن أبي كثير oo taaبعiye jaaبir oo صxaabigii u dhaxeeyo isaguna taaبعiya waa nin marka la eego dabqadan يaحيى بن أبي كaثيirna waa isla dabqa un weeye kitaabkeenana xadiiثkanun buu ku leeyahay xaafid bnu xajar cibaaradiisa uu kaba cabiray markuu derajadiisa sheegayeyna wuxuu kaba cabiraa maqbulu min alkhamisa walaa yaziid ibnu nucaym ibnu hazal hazalku waa xufriya inuu saxaabi yahay waanu ka wariyaa laakiin riwaayada awogi waa mursal bay dhahaan ama inqidaac baa jira waa maqbulu min alkhamisu ka cabiraa maqbulna isaga istilaaxiisa waxa weeye ruuxa bal matalan dee axaadiistiisu ay kooban tahay iyada eg axaadiistiisi wax looga tagaana kumay sugnaanin cid kalena axaadiistii way la wadaagsanaysaa way ku raacday kuwaasuu maqbuulidha haddii ruuxa caynkaasi aanay cidi la wadaagsan oo xadiidka la gooni noqdo layin ulxadiid muu kaba cabiraayo jaanibka kale hadday tani tacdiil tahay tajriix baabay noqotaayo waa nin xadiidkiisu jiricsay ama layinulxadiid buu kaba cabira waa xaafid istilaaxiisa kitaabkiisa taqriib weeye kollay ninka kitaabkiisa dee isticmaalaya adeegsanaya waxu laabmayaana waxaa roon horta inuu aada u fahmo muqadimada kitaabka ama ha noqoto rumuusta uu dhiganayo dabaqaadka uu u sheegayo dee iyadna na raqamyuu qorayaa dabaqaadkan ruwaaduu labayo toban dabaqo u qaybiyo halkay kala gelayna dabaqadii kuuma odhanayo kaasaa taabiciya kaasaa saxaabiya ama saxaabada iska dhaafo taabiciya waa atbaacu taabiciintiiyo waa kuwii kaba sii dambeeye wuxuu dhiganaya waa saddexaad shanaad sideedaad koob iyo tobnaad wax saasuu dhiganaya inuu baltaa ogaado alfaadahan uu isticmaalayo jarxiga iyo tacdiilka oo iyadna meesha haruu ku sheegaaye inuu hagaag bal u dabdiyo waxa ay yihiin oo kale in kolkolka isilaaxa uu isticmaalaya isilaax khaas ku ah taqriib uu noqda oo aanu ahayn isilaaxii caamka ahaa ee la wada wadaagsanaya aanu ahayn isilaax kitaabkiisa taqriib khaas u ah ayaabuu noqdaa ee bal inuu ruuxa taqriib dee isticmaalaya inuu hagaag u fahmo weeye muqadimadiisi si uu kitaabka hagaag u intifaaci karo markasta anuu ugu baahana inuu mujaladkii hore ama safxadii ugu horreysay inuu halkaas soo rogrogo isagoo kitaabka akhirkiisiiba ee ruux ka eeganaya taas bay laakiin maxaa jira xadiidkan dee waa kan oo muslim xadiidka waa kaba wariyey oo waa ninkan uu kaba warinayo wala xadiidkao bal imaka halkan xadiidka nasain imaka waa xadiidkii hore duruqdiisii mid kaba mida rag kaloo kala duwanna xadiidka ama isaga ninkan yaziid maha yaxya uuna way ka wariyeen oo kale ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaad uu tawsiiqiya hiqaad buu ku sheegaayo waa suurtagal markaa in la yidhaha martabada waa kaba sarreeya ee yaziid ibnu cayn xadiidkan oo keliyaanu muslim ku leeyahay baa nidhi wuxuu yihi marka ana jaabir ibna cabdillaahi akhbarahu annahu samica rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay buu maqlay yanha xaal uu nahiyayo can ilmusaabanati musaabanada iyo walxuquuli xuquushi xuquul waa jamcu xaqlin dhulkan dee usuubadisu fiicantae zaraca usuubada xaqle xataa marka ayaan la beerin waa la yidhaha dhulkaa zaracu ku yaalo iyo zaraca naftiisana xaqli waa la yidhaahaa waana jamcu xaqlin laakiin musaabanadii buu nahiyey xuquushii imika macnaha maaha waa almuxaaqaladii aynu soo marray ayay macnihee tahay tafsiirkuna waa kan xadiidku inooguba imanaya faqaala jaabir bnu cabdillaahi baa wuxuu ihi isagoo fasirayo labadan sheeye rasuulka ilaahay nahiyey almusaabanatu musaabanadu waa athamaru bitamri waa baycu samari bitamri waa rutabkii oo la iibiyo geedka kuma sugnaa timir lagu iibiyo timirtii waa la miisayaa kaylkeedii waa la garanayaa kan kalena waa wax la qadarayo waxyaalahana waa waxay ribadu ka imanayso in la isleekeysiiyey ahayd ee maantana mumaahaladii waa laga jaahil baa la yahay mufaadalaana suurtagala meesha ama mufaadalay kaba dhigan tahaybe haddaba taasunay walxuquulu xuquushuna maxay tahay kiraa-ul ardi iyadaa haddaan muxaaqala nidhaahno waa xindadii ama wixii zaracii isaguna weli aan la goynba ee hataa waqtigii lagu intifaaci ha gaadho haba adkaado waqtigii la iibin karila haba gaadhe oo dee wax jinsigiisiiya oo la miisaya ama kelikiisa la garanaya lagu iibiyo taas waynu soo marray imaka halkan muxuu halkan waa xadiidkiisu sidii kuba socday waa dhulkii oo la kireeyo ruux kale lagaba kireeyo ama wax ka soo baxaya ha lagu kireeyo ama lafdigu dee guud ahaanba hala kireeyo walow imika qaydiya ay noo soo socdaan bal xadiidkii jaabir walow xadiidkii abu hureyra uu soo dhex galay duruqdiisii bal intii horta halkan ayay nooguba dhammaatay riwaayaadkuna dee waa taa alfaadihii waynu soo wada eegnay waxyaalo marka la eega ay isku mid yihiin xadiidka abu saciida soo socda axaadiida raafic ibnu khadiija iyadana aan arki doono iyo bal matalan baabka kasii dambeeya waxyaalaha ku suganna kolley waa isla wada axkaam bay noqonayaan bal horta marka taas oo kale wey waxay bal matalan ay tahay horta arrintu ay tahay oo dee bal iyaga zaracoodu horta si ay u zarcan jireen ama musaaracadooda iyo kirada dhulka uu ahaa ruuxii dhulka lahaabaa ruux kaleu dhulkii siinaya isagu zarcanaya bedrigii hadduu doono ama dee inta badan xaggiisuu kala imanaya isaga hawshii oo dhan iyo wixii isagaa isu wada qaba marxaana laga kiraynayay oo uu kuba siinayay ninkii dhulka lahaa waxyaalaha buu lahaa yes waxyaalo shuruud faasida kol dhacaysay oo mida shuruudda faasidkii maadiyaanaadka aynu soo marray meelaha ama jadaawusha iyo saaqiyadaha oo kale hareeraheeda wixii kaba baxa ayuu yeelanayay ama qadcooyinka qaarkood buu odhanaya intaa wixii ka soo baxana adaa leh intan wixii ka baxana anigaa leh dee hadhowna waxa dhacaysay ama kan inuu halaagsamo ama kan inuu halaagsamo aanu bixinba umuuraha caynkaasi horta musaaracadoodii way ahayd waana talayu diido noocaasi iyada su dee imaamkii weynaa layt ibnu sacad ba yidhi waxyaalaha rasuulka ilaahay dadka uga diiday khaasatan waa noocyadaas shuruudda faasidkaa kulansatay waa wax ruuxii aqoon u lahaa xalaal iyo xaraamba uu garan lahaa garanayo xurmadeeda iyo waayo dulmi baa ku sugan qarar baa ku sugan jaalo weyn baa kuba sugan bal markaa taas waa oo markay taa tahay shuruud faasiday kulansatayoo iyada wax bannaan ma noqonayso waxna waan ka soo aragnay taa maadiyaanaadka waxna way inoo dambeeyaan bal taasi iyadu bal arrin bay ahayd laakiin meeshii maxaa yaala dhulkii haddaan shardigaa faasidkii jirin waa shuruudda faasidka ee ruuxu qidco gaara odhanaya wixii ka soo baxay anigaa leh ou odhanayo in aanay jirin oo arrinta ay noqoto ruuxii dhulkii inta loo dhiibo dhulkii uu beerto wax macluum oo la garanayana ay kala qaadanayaan maxaa xukunkoodu yahay axaadiidta qaarkood daahirkoodu si waxaanay jaanibkaa waxba kaba banaanayn ayay tahayba maxay tahay waxaan leeyahay waxyaalo kala duwan oo inoo sii fasirayaana way noo sii socdaane ee bal marka masalada eegna iyo culimada khilaafkoodii markaasaan yar adiladana aan eegaynaa waxay iskuba fasirayaan ama ay kala xujaysteene kollay khilaaf baa jira bayna ahlicilm qolooyin iyagu daahirkan cibaaradan un bay eegeen mutlaqa ah ama ijmaalku uu kuba sugan yahay may tafsiilin oo waxay leeyihiin maba banaana dhulkii in la kireeyo ama cunto kale ha ku kiraynayo uu qaadanayo tii kasoo baxaysa ama mid kale lacag ha lagu kiraynayo adigu wax iyada kasoo baxa wax kale in la kireeyaaba maba banaano xadiidkan aan aragnay annahyu can kiraa-i ardi ayuunbay sidiisa iyagoon eegin riwaayaadkiisii kale wixii kale sii fasirayay eegin waxyaalahan cilasha ah ama shuruuddan kol mafaasidka ahaydee xadiidkan raafice kolna kama awqaadda qaarkeeda uu kaba marhnaa isaguwa mudlaqa u yimi laakiin laba socday iyagoon eegin bay taa kuba tegeenoo kollay qolooyinkay taa u nisbeeyaan waa daausul alyamani iyo xasan albasri iyobay taa qowlkoodu yahay in badanoo culimada kaba mid ah oo sida dee shaaficiya abu xaniifiya baa kaba mid ah waxay iyagu ku tagaan dhulkii in la kireeyo dahab iyo fida watay kaba cabirayeen inba lacag lagu kireeyo ama cunto kale uu ruuxu dee matalan kani bixinayo kii dhulka kiraystay ama dhar ama wax kale in lagu kireeyaa waa shay bannaan bay leeyihiine laakiin iyagu maxay yidhaaheen wixii ka soo baxayay wax kamida in lagu kireeyaa ma banaano waayo madhabka shaafici ba saytay kolley abuxanifiya ama intooda badan baa qowlkoodu tan noqonaya markan almukhaabara waa mamnuuc ay leeyihiin shuruuddaa faasidkaa mabay eegin haddii ruuxii lagula tacaamulayo dhulkaa wixii ka soo baxaya wax kaba mid ah suludkii rubcii taas ay ku heshiiyaan oo kale iyada waxay leeyihiin waa mukhaabaradii alfaadaha qaarkood soo aroogiya axaadiidkan khaasatan raaficiyo waxyaalo kuba yimi oo dee bukhaariyo muslimba dhacay bay xujaysteen oo wax bannaan maaha bay yidhaaheen waxa iyada taasi waa mid uguma bannaan dee mana bannaana iyaga agtooda arrinkaa hore dee fasaadka weyn ama qararku kuba sugnaayo qadco mucayano ah zaraceed in ruux loo shardiya taasna ma bannaano taa labada xaalaba way diidaan in dee qadco mucayano ah ruuxii loo shardiyo iyo in wixii iyada ka soo baxaya wax kamida uu bixinayo ruuxan beertii qaatay laakiin wixii aan inta ahayn waa lagu heshiin karaa laguna bee markaa lagu kirayn karaa bay yidhaaheen bal taasba wey imaam malik baa isagu cuntadu gaar ahaan waayo waxaan ka baxaya waa cuntuu leeyahay wixii cunto ahaa laguma kiraynayo laakiin wixii aan cuntada ahayn bal taasi waa qowl laakiin aymo kolley qolooyinka madhaba axmediya baa kaba mid ah labadii saaxiib ee abu xaniifana qowlkood weeye jamaaco malikiyada kaba midina waa taasoo iyagu waxay leeyihiin in dahab iyo fido ama lacag lagu kireeyaa way bannaan tahay musaaracadii waxaa ka soo baxaya suludkii rubcii wax lagu heshiiyey waa wixii shardigii faasidka un baa la iskaba ilaalinaya in ruuxii la yidhaha wixii meelaha ka soo baxayay anigaa leh meeshaa wixii ka soo baxaya adigaa leh waxyaalaha caynkaasa ama wixii dee xabdigii qasriga aynu soo marray ku hadhayay cindidiyaas hadhayay baan yeelanaya ama ad yeelanaysaa waxyaalaha caynkaasi waa shuruud faasido oo iyaga ma banaynayaan e laakiin haddii lagu heshiiyo wixii kasoo inuu beertii beerto si mudaarabadii oo kale xoolaha kale marka lagu shaqaynayo beertii uu ka shaqeeyuu beerto xataa bedrigu xaggiisa haba ahaado oo markaa lagu heshiiyo ninkii beerta lahaa wixii kolba ka soo baxayn haddaanu ha yaraada hase badnaado inuu saddex meelood meel siiya ama afar meelood meel kolba waxay kuba heshiiyeen shay bannaan weeyaan bay leeyihin qolooyinkiina sharaxaysa waxaa kuba sugan kolley inamano iman maan dhaafinba waayo isagaa si fiican uba bastiyey waxaa laakiin cibaara ay taalla wabihada qaala ibnu shurayxin wabnu khusaymata wاlkhaطaabiyi wغayru min muxaqiqi asxaabina wahuwa raajix mukhtaar dee imaamku madhabta marka kolkol hadda qoro culimadiisi laguma yaqaanay markay kutubta fiqigaa madhabkaba hadlayaan ay kutubta fiqiga alifayaan oo kale in adilaya waxaa eegeen qowlkii madhabka lagu fatwoonayay baa qowlkoodu yahay oo dee haddii u minhaajiya wixii kuba yidhi waa ka dunaanaya taa laakiin markay dee masalada sideeda ugaba hadlayaan ay daliilkii eegayaan in badan bay kaba baxaan nawaba kitaabkiisa majmuuc ikhtiyaaraad buu leeyahay dee madhabkii kaba baxsan oo daliilkiisa hor raacayo halkan baa kaba mida oo wuxuu leeyahay qowlka mukhtaarka ee raajixii musaaracadii mukhabaradii way bannaan tahay in ruuxa dhulkii la siiyo oo uu ka shaqeeyo wixii ka soo baxayayna lala yeesho sulus ama rubuc ama wax lagu heshiiyey shay bannaan weeyo raggii muxaqiqiintii madhabka ayuu leeyahay ee macnaha xadiid iyo kolley weliba raggan uu tilmaamay fiqi bay wada kulansadeene waa qowlkay doorteen bal halkaasi waa ikhtiyaarkii waanu caddayn doonaa mar dambe weliba casharkan ka dambeeya ayay kuba iman doontaa kitaabkiisa sharxulmuadabna ikhtiyaaraad kala duwan buu le xataa sharxulmuadab wuxuu doortaa khinziirka oo kale in dee si nijaasaadka kale mar keliya la maydhayo mar keliya aydey taasi timi wax daliiloo kale ma jiraan buu yidha waa sida dee sharxulmuadab isaga kuba tago waayo daliil ahaan markuu eegaya waayo kitaab ikhtiyaaraadka uu leeyahay in weysada uu jebinayo hilibka geelo ayuu doortaa kuba tagaa waayo ikhtiyaaraadkiisa imaamka waayo dee waa adiladii baa markaa raacitaanka ama marka dee madhaba laga hadlayo madhabkii iyada dee qowlkii madhabka ayaa la qoraya la markaas la dhiganaya ama wixii oo dee inay madhabkii baa sidaasaad leedahay madhabkii baa sidaasaad leedahay marka waxaan dee madhabkii agtiisii raajix ku ahayn haddaad dhigto madhabkii dee kamaad sheegin imakootani waa wax madhabkii ka baxsan baad sheegaysaa weeyo taasi marka wax isburinaya maaha inuu kitaabkiisii fiqiga ahaana wax ku yidhaaho markii dee uu daliil iyo taas waa arrin ka mustaqila markaa madhabkii uu kaba hadlayna taa u yidhaaho marka intan ilaha idi ku yar baraarujinaya cibaara yihi wabihada qaala bnu shurayxin ibnu shurayx saasaa taala raggaas oo dee madhabkii martabadan dee nin ibnu shurayx la yidhaahna maba garanayno kolley waa waxa aanay dhacdaa waxaan filaya inay kutub kala duwan dhacdo waa nooc adigu tasxiif weeye sababku wuxuu noqonayaa qaala ibnu surajin ibnu surajin ninkii albansolashab la odhanayey madhabka qayb weyn faafintiisa ka qaatay waa shaafici asxaabtiisii asxaabtoodii weeye isagoo qolo keliya udhaxaysa shaafici qolo keliya udhaxaysa waa ninka yidhaahaba qarnigaa saddexaad kolkol qarniga afraad mujadidkiisi ay kaba dhigaan ibnu suraj kutubda badan laha waa ibnu suraj weeye waxa weyan ibnu shurax maaha oo waayo waana taas bal waa qolooyinkiina adigu haysto bal markaa muxuu leeyahay daliil ahaan markaan eegno in haddii ay dhacdo ruuxii dhulkiisii uu nin kale uu dhiibo ninkaasi beeranayu kula heshiiyo wixii ama simaar ahaa ama zarac ahaa ee kaba soo go-ay saddex meelood meel inuu isagu yeesho isaguna intii kale sida mudaarabadan kale xoolaha ruuxa loo dhiibo oo kale marka aan shardi faasto shuruuddaas wax dee qarar ku sugan iyo jaala ku sugan iyo meeshii aanay kuma jirin shay jaa-isa weeye in adiladna waata waana taa cahdigii rasuulka ilaahiy in ka dambeysayba laguma tacaamulaya laakiin maxaa taa inaga hor imanaya axaadiid inoo dambaysa oo mukhaayo kuwan aan aragnay oo mukhaabarada nahyinteedii iyo taas axaadiidtan waana kan hadal ibnu cumar aan aragnay walaa dhulkaan kiraynayna macnaa kiradiisa wax kala maayna musaaracada bayd ama mukhaabaradano dhulkiisa cid kale u dhiibayey wixii ka soo baxaanu wax ku yeelanaya taas bay ahayd markuu nahyigaa xadiidka dambe maqlay ayuu ka joogsaday ixtiyaad ahaan ugaba joogsaday isagoo muddo dheertaa lagu tacaamulayo ee in la yidhaahaa arrinkaa hore sidaa loogu tacaamulayo rasuulka ilaahay khaybar reer khaybarna kula tacaamulaa mansuukhana ay aad iyo aad u adag tahay bal markaa maxay tahay uun axaadiistaasi way jirtaa waana tan culimada intoodii badnayd qowlka ay raaceen ee dee madhabkiiba qowlkiisaasa raggan dee ayuunbaa kaba baydho iyagoo nusuustan eegay ee waxa ay tahay un axaadiistaas dee waxa waan isu wada geysanaynaa walow marhkood haddaad midba gaar ula baxno dee umuurahaas ay kaba dhalanayaan axaadiista xadiidka raafic cilooyinka meela kuba sugan iyo shuruud faasida ayaan axaadiistiisa kalena ku qaydaynaaba bal isagaaba in odhan doona hadduu wuxuu shay macluuma yahay laysuma diidine meelaha jadwalka ama saaqiyada iyo meelaha hareeraheeda iyo ama amaakin macru taas iyo waxyaalahaasay shardiyanayeenoo markaa taasaa rasuulka ilaahi uga diiday markaa taa riwaayaadka mufasirka ah mufasarkee la caddeeyey ee kuwii kale caddaynaya cilladii iyo shardigii xumaay meesha jirayna caddaynaya ayuun baan kuwa kaloo dhanna ku qaydaynaayo markaa wixii shuruud faasidee noocaasi wixii ay galaan ma banaanaanayso ma banaanaanayso taas weeye laakiin tani way bannaan tahay arrin kale aynaba imanayso waa axaadiidtan kala duwan ee jaabir ee rasuulka ilaahay leeyahay ama isagu ha beerto ama ha siiyo haddii kalena hayso taasna waa arrin kale iyada taasna maxaa lagu xambaaraya nahyigaas rasuulka ilaahay dadkii wuxuu ku dhiirinaya ixsaankii rifqigii oo dadkaa walaalaa adigii haddii aanad imika ka faa'iidaysan karahayn walaalkaha ku intifaaco adigoo ajri ilaahay doonaya adigoo isagii ugu samafalaya si dadka ay isu jeclaadaan ay isu caawiyaan oo takaafulka ijtimaaciga dhaco ayay dhiirinteed iyo ay tahay markaa nahyigu waa litanzihi weeye iyo farid jaanibkaa la isfaraye maaha haddii aan shuruudda faasidkii aanay jirin waxyaalaha dee mukhaalafaadke qarabku uu kuba sugan yahay haddii lagaba dhowrto inuu bal matalan wixii uu baadil noqonayo mahay tani waa baab ixsaan hasiyadu waa baab rifqi waa kan walaalkiina kaba cabiro waa dhiirintaas iyo kicin uu ku kicinayo ruuxan walaalkii dee inuu wixii siiyo bal markaa taas weeye maha adigu inay tahay litaxriim ay tahay bal taas ma noqonayn markaa sheekunayn bal shaafici iyo qolooyinkii kale riwaayadda raafici iyo kuwa inoo dambeeyey iyagu ictimaadsadeen bu yidhi axaadiida nahyigan in kolley waa dee labada xaalo midi waa ama nahyigii waa litansiiq qayb wixii maadineed siya saaqiyada iyo waxyaalaha caynkaas ee qararka weyne kuma sugayen taasna ma banaanaanayso cibaaro kalena way dhacday qolooyinkiina bal haystayn kitaabka markuu sheegayay bal iyagoo shaaficiye baneeyey dahab iyo fida in lagu kireeyo wax laba mida axaadiidan aan haynaana kiro haba kiraynina ay ahayd ayaa wuxuu leeyahay axaadiisi nahyiga laba ta'wiil bay ku awileen mid ahaani waa in lagu xambaaro wixii shuruud faasida ay kuba sugnayd oo ah in qadca mucayana zaraceed iyo meelihii saaqiyadaah ama dee iyagu tay qabeen oo thuluth iyo rubuc oo taas suuro aanay banaynayn waa mid taas uma jeedo kii labaad muxuu ihi xamluha calaa karaahati tanzihi waalirshaad ilaa icaaratiha waa karaahatu tanzihun arrintu nahyigani waa dadkii uu ku hanuunaya rasuulka ilahi in la iscaareeyo laysu ixsaan falo laysu samafalo taasoo kale kamaa nahaa can biicil garari nahya tanzihin cibaaradan baa yar dhacday nahya tanziih horena waynu soo marray baab dhan baynu usoo aragnay bayculgarar bal imaam naweyne wuxuu lahaaba waa asalkii ama waa asal weyn oo marka la eego xaggan beeca kuwo kala duwanna uu tiriyey oo buyuucdaa qararku lahaa waa wada baatil macnuhuna nahyigaas baa litaxriim ahaa halkan cibaaradan kaba dhacday wada nusqooyinkan egay tan ay isku wada waafaqsanaayen xataa nusqooyinkii qadiimka ah ee kolley waa kalaam nadar kuba sugan yahay hadday saa cibaaradu dee nusqooyinkii bay wada dhacday ay ku sugnaato waayo isagaba hadalkiisii horreeyey beyc algarar nahyigiisu maaha tanziih haddii dee wixii uu ijmaac ahaan uu kaba soo reebay qararkii yaraa ee loo baahnaa taa isagaba markaasi dee qarar markaa waa shay muktafara laakiin qararkii isagoo aan nooca ahayn si dee beyc alxasaat iyo beyciyo dee wixii isagu kuwii aynu soo marnay kala duunaay oo kale iyada taasi beycu baatil buu ahaa marka waxay ka dhigantay ina nahyigani litaxriim buu ahaa marka cibaaradan litanziih imika nahya tanziih halka iyadna waa cibaaro bal nadar kuma sugan yahay dee waana nusqooyinkii san baa dhacday waxaan leenahay hadalkiisii horena way ka duwantay taaba bal imika intii yar aan odhanayna intaas weeye axaadiisna weli way inoo soconaysaa axaadiisii xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاrي عن syr بن أbي صالح عن أbيه عن أbي هريرةa qال أنه qاaل نahىa رasuul الh xadiidkii yar tartiibta kolkol dee walow kitaabka tartiibtiisa ay aada u dabdisan tahay xadiidkan jaaبir waa duruqdii kii hore waxay ahayd inuu ka yar horeeyo labadan abi hurayrena abi hurayre kiisiyo kan kan jaabir udhexeeya inay israacaan san dee tartiibta kusoo arki jirnay walow kol kol waxyaalaha horeba ay dee taas aynu soo marro umuurahana xadaثna qutaybat waay can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can اlmuxaaqalati wاlmusaabanati labadaba waa nahiyey horaanaynu tafsiirkeeda usoo marray waana kan tafsiir kalaba waxadaثani abu ظaahiri qaala akbarana bn wahbi qaala akbaranii malik bnu anasi عن داود بن الحuسين أن أbا سفyاaن mولى بن أbي أحمد أخبره horaynu usoo aragnay iyadoo malik bn anas daawud ibn اlxusein kaba warinaya ninkan abaa sufyaan mawla bn abi axmedna uu isagu kasii warinayo walow xadiidkaa hore uu bal xadiid abu hurayre uu ahaa inagamay dheerayn oo waa dhowaan baynu soo maro markaasaa ninkana soo sheegnayba akhbaru anahu samica aba saciidin اlkhudriya yaquulu nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi u nahayay can اlmusaabanati musaabanadiiyo wاlmuxaaqalati marka wuxuu dhi saba fasiraya wاlmusaabanatu waaba suurtagal inuu xadiidkii marfuuc ahaa yahay haddaanu noqona waa abu saciid waa raawigii xadiidka tafsiirkii oo wuxuu idhaahaa ibnu cabdilbar baa kitaabkiisa tamid idhah markuu xadiidka soo qaaday ayuu idhahaa tafsiirkani haddaanu noqon marfuucba ee waa صaxaabigii abu saciid markaa tafsiirkiisiio culimaduna kolley waa wax dee kelimadoodu ay ama de mala isuma wifaqaan usoo naqliyo raawigu wixii isagu warinayay xagga macnaha iyo ta'wiilkiisa in loogaga dambaynayo oo isaga laga qaadanayo waayo isagu qaraa-intii iyo wixii waa uga aqoon badan yahay ee tafsiirkana keliguun maayo rag kaloo saxaabadii kamidina ay kuma waafaqeen jaabir baaba kaba mid ah ibnu cumar baa kaba mid ah walmusaabanatu ishtiraa-u samari midhihii oo la iibsado weeyo fii ru'uusi naqli dhirta korkeeda kuma sugan maxay lagu iibsado timir lagu iibsado haddii lacag iyo xal lagu iibsanayo oo wixiina waqtigii lagu intifaaciyo ay gaadhay iyada way bannaan tahay ee waa noociisii laguma iibsado dee ay markaa shaygii isaga jinsigiisii ah walmuxaaqalatu muxaaqaladuna kiraa-u lardi dhulkii oo la kireeyo weeye ee bal muxaaqalada kiraa-u lardi waa tadaan kaba soo baxnay arrin kalena muxaaqalo waynu usoo marayo musaabanadii un waa wax iyadna qeyb kaba mid ahayd oo ah dhulkii ama zaracii oo lagu iibiyo dee xabbi isaguna kayl ahaan loogu iibiyo taasna way tahay tanna way tahay xadaثna yaحya بن yaحya وabu rabici اlcatakiyu qala abu rabici xadaثna qala yaحya akbarana xmad bnu زaydi can camri وacamr bn dinar qaala samictu bna cumara yaqulu ina cumar baan maqlay xaalu ku qowlayo kuna waxaanu ahayn laa nara kuwa aan u ictiqaadin u aragba bilkibri mukhaabarada ba'san wax ba'siya khabri waxay raajax yeelaan in dee kaya kha'da la kasriyo waana mukhaabaradii imakaan soo maray ama musaaracaba dhaho waa mucaamaladii dhulka dee ruux kale inta loo dhiibo lagula mucaamaloonaya laga karaynayo wixii kasoo baxaya wax kaba mid ah marka taas wax umaanaan arkayn ba'san wax dhiba xataa kaana ilaa u ahaaday oo uu yimi caamu awala waa sanadii hore waa kal hore lafdiga caam waa faacilkii kaana kaanana taamaan kaba dhiganaynaa aan khabar markaa u baahnayn markaa kol hadday dee faacilkeeda ku kaaftoonto oo markaa ay taamada tahay ismiyo khabar markaa kama cabirayno oo markaa xataa dakala ama jaa-a ama dee waxa weeyaan uu noqday caam awalana markaa waa caam waa mudaafo awala waa dee mudaafu ilayh walow shay keliya uu yahayo wax keliya oo laysu idaafeeyo walaa yudaafu ismu lima bihi itaxad waawil muhiman idaa warantaas oo kollay ay awilayeen oo aan odhan karnaba caamu zamani lawali zamankii hore sanadiisii oo a shay keliya ono laysu idaafeeyey bal markaa taase laakiin waxaan markaan u idaafeyno dee mudaaf ilayhgu majruur buu ahaaye awala wasfiye iyo wasan ficil baa ku wada sugan oo saasuu malaayansarif u yahay ama anuu sarfoomahaynba awala waa afcal oo kale wasan ficilnimo iyo wasfiya ayaa ku wada sugano waa taas ayaa imaka aan loo jirin ishkaalkaa kalena waa jiraayo si dee masjiduljaamic iyo wixii kaba imanayo o kale siay u awili jireen unbaa loo awilaya waa zamankii hore ama dee waa sanadii dee zamankan hore sanadiisa waa kan hore unbu ujeedaa ilaa uu ahaaday fazacama raaficun raafic baa wuxuu sheegtay oo uu yihi ana nabiy llahi sala allahu alayh wasalam nahaa canhu oo ibna cumar baa la eg waktigii rasuulka ilaahiyo intii ka dambeysay bay ku tacaamulayeen wakti aada u dambeeyey oo dee bal matalan la arkaan raafic malaha waa dee iyo waa waktiyadii de wakti dambe xoogaha si noolaadeen labadooduba waa khilaafadii ama dee imaaradii mucaawiye dhammaadadeedii ayuu arrinkan maqlay nahyigan uu ka maqlayo markaasuu isaguna ixtiyaad ahaan ugaba joogsaday naha canhu waa kaa lahaa hadalkii horeynu soo marayo dee waanu isticmaali jirnay ilaa raafic markaas dee xadiidkiisa aan maqalay weeyaanoo kaas waa hadalkii aynu kuba soo marray markii uu kaba soo naqlinayay ibnu cumar ana kuna nukri ardana uma tarakna dalika xiina samicna xadiida raafic ibn khadiij xadiidkuna uu inoo socdaaba وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna sufyaan xa وxadaثnii عaliي بn xujri وإbrahim بn dinari qala xadaثna ismaaعiil wh بn culayaةa عan أyuba xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima qala akhbarana wakiicu qala xadaثna sufyaan kulhm kulhmna wuxuu wadaa waa labadii sufyaan iyo ayub saddexdoodaas in ayubna waa ka wenye labadoodaba kulhm can cmr bn dinari bhada اsnaadi cmr بn dinar oo bhada isnaadna isnaadkii maka waa can ibni cumar un ibni cumar un buu kaba warinaye milahu xadiidkii hore mid laba mida laakiin wasaada fi xadiidi ibni cuyaynata inaag ibnu raafic baa sheegtay inuu rasuulka ilaahay nahiyey un baa xadiidku ku joogsado wuxuu ibnu cumar miyuu aqbalay taa mise ma aqbalin inoogumay sugnayn halkaa hore laakiin ibnu cuyayne riwaayadiisa ayaa muxuu ziyaadiyey isagu wazaada fii xadiid ibni cuyaynata oo markaa camar riwaayadiisan can ibni cumar waxaa riwaayada ibnu cuyayne la socotay fataraknaahu inuu yidhi ibnu cumar fataraknaahu wixii aanu samayn jirnay ee khibriga ahaa ayaanu ka tagnay min ajli min ajli xadiidi raaficin baanu uga tagnay وxdثnي علي بن حجر qال xdثna إسmاعيل عن أيوب عن أbي الخليل صالح بن أbي mريم الضبعي kole br markaa waynu soo marn wktiya aan dheeraynba عan مجاهدi qaaل qaaل بن cمر ina cمar ba wuxuu yihi لqad manacnaa waa naga hor joogsaday oo raaفiع raaفiع نفع arضina isagu markaas اxtiyaaط buu ugaba tegey waa isagoo dee kolley umuuradna soo socdana waa sheegaya ee wuxuu leeyahy waxaanu kuma intifaacayna dhulka markaanaan beeran karayna intay dad kala beertaan aan wax kaba heli jirnay tii buu naga manciyo dee xadiidkan uu wariyey weeye ama isagoo dee kaba dhigay imka shareecadii umuu tiirine warintan xadiidkan uu ixtiyaad ugaba tago isagu leeyahy mala arrinku saa ma aha ayuu farahan ugaba qaadnay buu dah wuu naga manciyey وxdثna يحيى بن يحيى قال أخبرna يزيد بن زريع عن أيوب عن نافعn أن بن cمر kana waxaa yukri mid kareeya muزaarcata maزaarcahu beerihiisa عalى cهdi رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم وفي imaaraةi أbي بكri وcمر وcثmاana أbي بكr iyo cمar iyo cثmaan وasdرا iyo qeyb min khilaafaةi معaaوiyata oo muu sheegin halkan cali muu sheegin xaفiن xajar ba wuxuu yidhah waxaa suurtagalaba waa dee walow macnaha kaleba yidhaah cali lamuu mubaayacoon oo beyco lamuu gelin kollay arrintiisana waxay ahayd ruuxaas ama dee ninkan amiirka haddii laysku khilaafsan yahay inaanu la mubaayacoon oo lamuu mubaayacoon dee isagoon weli la mubaayacoonna amiirulmu'miniin caliy bnu abi aalib waa la dilay walow maalintii dawmatuljanal la malaa dadkii dee shuhuud ahaanuu joogay waa ahaa ee waa la dilayba dabadeedna mucaawiye waktigaa hore weliba xasanna xaggana uu amiiralmu'miniin ahaa ee lala mubaayacooday weli aanu xasan ka tanaasulin waktigaas mucaawiye xasantoona lamuu mubaayacon waa arrintiisay ahayd markii koob iyo afartankii caamkii caamul-jamaaca laba baxay xasan intuu tanaasulay arrintu ay noqotee mucaawiya inuu amiir almu'miniin noqdo waa la baycod baycadii waa la galay haddana markii dambe yaziidna waa la gal baycadii ugu dambeyn markii dambe cabdimelik iyo ay yimaadeen cabdillahi bnu zubayray kala joogeen iyaguna labadooda midna lamu mubaayacoon ee markii cabdillahi bnu zubayr laba dilay ayuu dee walow isaguna wax weyn oo saas aanu kaba dambeyn ayuu cabdimelik bnu marwan la mubaayacooday oo bal markaa taas baaba ahayd dee calina kolley waktigiis waana suurtagal baaba ixtimaal kale waxaanuu cali u sheegi waayey muddadaa dee dhowrka sandood ahayd ee taas wakti fitanna fitanna jirtay way ahayde inuu iskaba daayo inuu dee markaa waxaan kirayn jirina waa ixtimaal kale waa adigu inaa sababtaanu cali u sheegin xataa balaqow ilaa uu soo gaadhay ibnu cumar fii aakhiri khilaafati mucaawiya mucaawiyana dee khilaafadiisii sitiinkii bay ahayd lixdankii hijirada ayaa dee dhimashadiisa ay ahayd haddaba aakhirkeedii ana raafica bna khadiijin yuxadiثu inuu waramayo fiiha waa fi musaaracati binahyin can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm xagga musaaracada nahyi rasuulka ilaahay nahiyeyba fadakala calayhi wuu soo galay isagii buu u tegey raafic buu u yimi walxaal ana macahu waxale naafic anigoo la socda fasa'alahu arrinkii buu weydiiyey faqaala wuxuu ihi raafic kana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm yanha waa nahiyey lakiin waxaan leenahay xadiidka raafic waa dee in kolley waxyaalo kale oo dee inoo soo kordhayo oo ah sababtii nahyigu way inoo soo socotaa may ahayn idlaaqan un may ahayn xadiidkana waan isu geysanaynaa waa taa aan isu soo geysanina macnihii waxyaalaha ama nahyiga wuxuu yahay laakiin ixtiyaad buu isagu gaba tegayoo yanhaa can kiraa'i lmasaarici rasuulka ilaahay masaaricdaba kereeya waa nahya waa mataa xadiidkii jaabir baan kula soo aragnay fataraka bnu cumar iyo xadiid abu hurayra iyo ina cumar uu kaba tegay bacdu intaa dabadeed wakaana wuxuu yidasiira canha marka musaaracada la weydiiyey bacdu waqtigaa wixii kaba dambeeyey qaala wuxuu odhanayay zacama raafic bnu khadiijin wuxuu sheegtay ana rasuul ilahi isaguu iskaga riixaya ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam nahaa canha rasuulka ilaahay inuu iyadee nahiyey ayuu sheegtay uu dadka kaba reebay وxdثna أbو الربيع وأbو كامل qال xdثna حmاd ح وxdثnي علي بن حجر qال xdثna إسماعيل كiلaهma عن أيوب بhdا الإسناaد مثله waa mid laba mida وزاد في xadيiث بن cلyةa eeg حmاd بن زaيد iyo إسماعيل بن cلyة xadيidka ayuu kaba wada wariyey xmaadkiisa wax زiyaadiyi lamay socon ee wuxuu xadiidka marka la eega زiyaadiyey ناaفع xadiidka marka la eega iبن cلyة marka riwaayadiisa qaala fataraka bnu cumara in cumar baa kaba tegay bacda dalika intaa dabadeed oo fakaana wuxuu a laa yakrihaa ama laa yukrihaa mid aan karayn dhulkiisa وxadaثna بن نmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna cubayd الlahi can naafici qaala anahu qaala dahabtu waan tegey maca bni cumara cabdالlahi bni cumar maciisa ilaa raafic bni khadiijin markuu warka maqlay ama nahyigan xataa ataahu ilaa ugu yimi bilbalaadi meeshii balaadkii uguba yimi balaad waktigeedna dee mala marmarkiyaba balaad laba yidhaaha waktiyadoodni waa taasoo ayda waxay leeyihin waa dhagxaan la gogli jiray uun de waa dhagax isba laba goglayo meel masjidka aan kaba dheerayn oo dhagxani goglanayd bay ahayd oo axaadiisa kuna soo noqnoqda halkaasuu fadhiyo mala meelo la yar fadhiisana lahayd halkiibuu ugu yimi fa akhbarahu oo balaadku waa dee kolley macnihiisa taasba balaadku waa dhulka ad ama waa axjaar makaanu macruufu bilmadina mubalaqu bilxijaara buu leeyahy waxaa lagu goglay dhagxaan baa lagu goglay oo markaa taas bay masjidka rasuulkana way kuba dhowaan faakbarahu uu waramayo raafic baa u warramaya ibni cumar buu u warramay ana rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam nahaa can kiraa mazaaric duruqda inta yaray noo hadhe waan iska wadaynaa aan yar fadhinaba xoogaa waxadaثani ibn abi khalafin وxajaaج بن شhaacir qala xadaثna زakrya بن عaliyi qala aخbarana cubayd الlahi بn cmri can زaydi zayd بn abi umaysatan xalay soo aragnay weeye can اlxakmi xakmna waa xakm بn cutayba ninkii فaqiha macruufka ee siqaara taabicina hore aan usoo aragnay can naaficin can ibni cmara anahu ataa wuxuu u yimi ibn cmar raafican fadakara hada الxadiiث can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm xadiidkan markaan kala soo baxnay rasuulka ilahi soo kaba warinaya ayuu sheegay raafic xadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna xusein yaعni بn xasan بn بn xasan بn yasaari qala xadaثna بن cawni can naafici ana بna cmara kaana wuxuu aha yأjir اأrضa dhulka mid kareeya qaala wuxu uhi fanubi'a waxa loo warramay xadiiثan xadiiث baa loo sheegoo loogu warramay can raafic bni khadiijin xag nahyi ku tacaluqsan qaala naafic baa wuxuu uhi faاndalqa b waa ila tegay macahu anoo maciisa ah oo uu dee ihi waa uu sii kaxeeyey isagana ilayhi ilaa raaficin qaala naafic baa wuxuu ihi fadakara wuxuu sheegay raafic can bacdi cumuumati waa adeeradii barhkood oo barhkood magacooda waa inoo dambeeyahay waa dad isaga adeero u ah barhkood ayaa wuxuu sheegay ayuu markaa wax ka sheegay dakara fiihi markaa bacdigaasna wuxuu sheegay can inabiyi sala allahu calayh wasalam oo dakara fiihi fi awaa dee fi hada alamri weeye can inabiyi sala allahu alay wasalam anahu naha can kiraa ilardi dhulka kiradiisii inuu nahiyey qaala fataraka ibn naafic baa yihi fataraka ibnu cumara falam ya'jurhu halkii dib dambe sa umuu karayn ibnu cumara uu iska daayay وxadaثnii mحamed بن xatim qaala xadaثna yزid بن haarun qaala xadaثna بن cawni bhada اisnaad وaqaala wuxuu yihi markaa naafic isnaadkuna waa kaa hore ee dee bal maala ibnu cawn iyo wixii ka dambeeyey faxadaثahu raafic baa u warramay ibn cumar oo can bacdi cumuumati adeeradii barhkood buu ugaba warramay can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam xagga nahyin uu nahiyey taasuu ugaba warramay lafdigii inoogu dambeeye uuna yar dheeraa waa kan jaanibkan xadiidkan raaficiye laakiin dee axaadiis baa inoo dambayso raafic iyo waa baabka kan ka dambeeyey iyo waa inoo dambeeyaan way socon doonaan cashar وxadaثnي cabdالmلك بن شhعيب بن layث بن سعد qالa xadaثnي أbي عan jدي qالa xadaثnي cqayr بن khاlد عan iبن شهاaب أنه qاala iبن شهاaب baa wuxuu hi أخbaranii waxa ii waramay saلم بن cabdاللahi أنa cabdاللahi بن cمra وaabihi kana yukri aradihi aradihi iyo ardahu labadaba way ku wariyeen waana laba dabdi oo صaحيixa midi waa jamc aradihi midna waa mfradkii xatىa balagahu dhulkiisuu kirayn jiray ilaa uu soo gaadhay ana raafic bna khadiijin ilansaariya kaana inuu ahaa yanhaa can kiraa'i lardi dhulka kiradiisa mid dadka u diida falaqiyahu cabdullaahi cabdullahi bn cumar baa la kulmo faqaala wuxuu yihi yabna khadiijin ina khadiijow maada tuxadiثu can rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxaad kaga warramaysaa muxuu yahay oo ah markaasi dee fii kiraa'i lardi dhulka kirayntiisa xadiidkan aad ka sheegaysa rasuulka ilaahay ku tacaluqsan kiraa lardi muxuu yahay qaala raafic bnu khadiijin cabdillaahi baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay camaya labadaydii adeer baan maqlay wa kaanaa qad shahidaa bedra labadooduba beder way joogeen bal casharka ka dambeeya baan eegi doonaa labada kuway ahaayeen barhkood iyagu yidhi may beder may joogine uxud bay joogeen kaba cabirayna waa jiraane laakiin marka dambaan insha allah weli waa wax inoo socdaan yuxadithaani iyagoo u warramaya ahla daari dadkii xaafadooda weeye dadkii xaafadooda iyagoo u warramayaan maqlay oo yidhi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm nahaa can kiraa'i اlardi dhulka kiradiisa uu nahiyey qaala cabdullaahi wuxuu yihi aada ugu buu kalsoonaan kollayna waxbaa ka maqan xadiidka sa aan soo sheegayno oo dee waxyaale inoo fasirayo riwaayada raafic baaba jireen cabdullaahi baa wuxu uhi laqad kuntu waxaan aclamu mid og fii cahdi rasuulillaahi sala allahu alay wasalam na waxaan ka warhayaa buu leeyahy on ogaa rasuulka ilaahay waqtigiisii sala allahu calayhi wasalam ana alarda tukra dhulka in la kirayn jiray musaaracadan iyo mukhaabaradan ay jireen dee intii ka dambaysayna way socotayba dee khaybarna waa si uu kula tacaamulay marka muddadaa dheer in wax mansuuq un dadku ay ku negiyiin oon inna aanu muuqan naskigu de waa wax baciid ah uma khashiya cabdullahi lakiin haddana waraciisii cabdullaahi wuxuu kaba cabsaday an yakuna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inuu noqdo ama uu ahaaba axdada mid soo darisiistay oo fii dalika shay wax markaa aan markii hore jirin oo nahyi dambea rasuulka ilaahay inuu laba yimi ayuu kaba baqday inay taasi dhacdayoo lam yakun calimhu aanu isagu ahayn mid ka warhaya waa dee si iyaga ee ay ugu degdegi jireen markay wax maqlaan imtisaalkeed fataraka kiraa alardi markaasuu iska daayay dhulka inuu kareeyo waana inoo socon doonaa axaadiis allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la